gobolka banaadir iyo matalaadiisa waxaan rabaa isbuucii lasoo dhaafay golaha shacabka waxaa la hor keenay mooshin lagu soo bandhigay matalaada gobolka banaadir ee aqalka sare oo ku yeelanayo dadaal dheer kadib shalay waxaa la ansixiyey saddex iyo toban xubnood oo mustaqbalka ku mateli doona banaadir aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah dowladdhisida soomaaliya maalinba meel bay soo maraysay maalin walbana waxbaa kusoo darsoomayey maalinnana waxbaa ka muxuu ahay hagaagayay waxaa bogaadin buuxda oo ballaaran aan u jeedinayaa senataradii aqalka sare ee markii horeba sharciga doorashooyinka ku soo daray gobolka banaadir waxay mudan yihiin ammaan dadaalkaas faraha badanna oo ay runtii soomaalinimada ah oo ay ka geysteen dadaal dheer kadib xildhibaanada aqalka shacabka ayaa iyaguna u guntaday in la meel mariyo arrintaas mooshinka aan sheegaya ayay qoreen waxay horgeeyeen faloorka baarlamaanka oo laga dooday kadibna juhdi badan iyo dadaal badan oo muddo socday oo aan kala go' lahayn kadib waxaa golaha shacabka wuxuu ku guulaystay in la meel mariyo saddex iyo tobankaas xubnood waa ilaahay mahadii mahadi ha ka gaarto muxuu ahay golaha shacabka iyo xildhibaanada ku jira mas-uuliyadda ballaaran ay ka muuqdaan taariikhda dadka reer banaadirna waa arrin hore u socotay runtii muddo dheer ayaa lagu taamayey arrimahan in ay soo socdaan ay soo dhaqan galaan waana lagu guulaystay arrintaas waxaan leenahay dadka reer banaadir waxaan leenahay hambalyo in maxaan kuodaayay ay sidaa sameeyeen xildhibaanadana waxaan leenahay waa mahadsantihiin hase yeeshee abaalka dadaalkaas weyn oo ay xildhibaanada galeen oo ay ka dhex galeen golaha shacabka iyo aqalka sare ee muxuu ahay baarlamaanka in si yar oo rakiis ah dad siyaasadaynaya ay u dafaan oo ay u qaataan macquul ma aha juhdi dheer oo muddo dheer lasoo sameeyey dadka reer banaadir ay u dul adeegeen samir iyo dulqaad ay u yeesheen dadka kaloo ayaga lamid ah muddo dheer ay dul qaadan waayeenoo mar horeba ay ku carareen amuurahooda laakiin ayagu ay muddo dheer kasoo dul qaateen ayay ku timideen arrintaas marka waxaan leeyahay arrintaas waa hambalyo bogaadin dadka reer banaadir iyo xildhibaanada labada aqal ee maxaanku idhahdaaye baarlamaanka federaalka soomaaliya intaba aad iyo aad ayaan u hambalaynaya waa guul usoo hoyatay soomaaliya guud ahaan iyo gaar ahaan dadka gobolka banaadir hase yeeshee waxaan rabaa inaan wax yar iftiimiyo waxa dhiman taasi waa guul la gaaray aad iyo aad u habboon qiimaheeda leh laakiin waxa dhiman inaan iftiimiyo si aan usii wadno dadaalkeenna oo aanan u dhihin wixii la rabay waa la helay sida ku cad dastuurka kumeelgaarka ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya aqalka sare wuxuu masalaa dowlad goboleedyada ama dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayuu masalaa nidaamka federaalka ah ayuuna ku salaysan yahay sidaa sidaa daraaddeed baahida dhabta ee gobolka banaadir waa inuu helaa maamul ay soo dhisteen dadka tirada badan ee degan gobolka si matalaada aqalka sare ay u noqoto mid dhaba maamul waa inay dadkan helaan ayagu ay soo dhisteen ay doorteen mas-uuliyaddiisa ay u dhiibteen sharciyada uu ku shaqaynaya ay ansixiyeen raalli ka yihiin oo oo taagan markaas ayaa muxuu ahay matalaadooda aqalka sare ay si buuxdo oo dhab ay u noqonaysaa baahida ugu weyn ee dadka reer banaadir ay qabaanna waa maamulkaas matalaada siyaasiga ah bes ma ahan dadka reer banaadirna maamulkaas markay dhistaan si ay ugu hoos noolaadaan hoggaan ay raalli ahaanshahooda ku soo dhisteen oo uga mid no oo uga mid noqdaan nidaamka iyo saabaanka federaalka ah ee dastuurka kumeelgaarka uu tilmaamay markaas ayaa muxuu ahay hawshu a la dhihi karaa meel ay la siman yihiin dadka intiisa kale iyo gobollada iyo dowladaha ayay noqon ugu dambayntii waxaa kaloo dadka reer banaadir u rajaynayaa inaan indhahooda laga sii jeedin qadiyadda dowlad dhisidda ee dadka gobolka banaadir degan qiimaha badan ugu fadhido dadkaani maalintii dowlad ugu horreysay ee kumeelgaarka ee dalka loo sameeyey labadii kun ilaa maanta ayay garab taagnaayeen dowlad dhisidda dalka soomaaliya xoogay ku bixiyeen xooloba aad u baranay ku bixiyeen welina ay ku bixiyaan si dalka soomaaliya oo dowlad u yeesho marka waxaan leeyahay qadiyadaas kale oo muhiimka ah oo qiimahaas fadanna ugu fadhida qiimahaas badan ugu fadhida dadka reer banaadir inaanay ka ilduufin oo aan inta muxuu ahaaye indhasracaad kale meel kale looga loo nal looga shido aanay ka mashquulin ayaan muxuu ahaaye ayagana aan ugu baaqaya qadiyadaas oo maanta taagan isgoys meel isgoys ah oo khatar ah oo haddii jid qaldan ay qaado dhibaato badan ay ka imaan karto haddii jid saxan ay qaadana dadku ay ku naaloon doonaan soomaali oo dhan guud ahaan gaar ahaan maxaan ku idhahdaa dadka ku nool gobolka banaadir qadiyadaas oo maanta taagan isgoys khatar ah kadib markii hoggaanka hadda talada haayo uu si bareer ah u diiday laba arrimood oo aad iyo aad muhiim u ah qadiyadda isgoys khatar ay taagantahay mugaan leenahay waxay ku salaysan tahay laba arrimood waxaa si aan qarsoodi lahayn u diiday nidaam waxaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya wuxuu si qarsoodi aan lahayn u diiday u diidan yahay nidaamka federaalka ee soomaalida cusub ku heshiisay inay dib ugu dhisato dowladnimadooda waana lahayaa markhaatiyaasha arrintaa ka ka caddaynaya qabashada doorasho heer qaran waxaa kaloo diidan yahay qabasho doorasho heer qaran ah oo heshiis lagu wada yahay si loo helo kalsoonida heerka labaad ee federaalka ee ah dowlad goboleedyada iyo dadka ku nool in ayadana muxuu ahay ay waxaysan yihiin guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka marwe xaliime ismaaciil ibraahim hadal jeedinta guddiga oo muddo laga dho- lawa- laga war dhowrayay la sugayey waxay noqotay mid aada looga fajacay oo dadka soomaaliyeed ay yidhaahdeen tanitaan u dhiganayba ma ahaba wixii laga sugayey ama looga fadhiyey ama loo igmaday oo maxaan ku idhaha dadku ay ku aamineen ma ahayn shalay guddiga waxa meesha ay ku soo bandhigeen leanna lagama sugaynin marna muddo kordhin iyo abuurid mugdi siyaasadeed oo hor leh in dalka uu guddigii madaxa bannaanaay oo dastuuriga ahay oo ummadda soomaaliyeed kalsoonida ay siisay inay baarlamaanka loo yimaadaan dhibaata waa dalka waa ka jirtaa waxqabadkooda wuu gaabnaan karaa laakiin waxa dhabtaa ee jiro inay dadka u sheegaan iyo waddada la qaadaya ayay ahayd muddo saddex sana a ka badan guddiga waxay noo sheegayeen inay doorasho diyaar ka tahay dhankooda annaga diyaaray naga tahay doorashada annaga farsamo yaqaanaan nahay siyaasiyiin ma ihin doorashadii waa naga diyaar hase yeeshee hadal jeedintii guddiga waxaa ka soo baxday inay ummadda soomaaliyeed u hoosaasiyeen oo wakti xeero iyo faldhaan kala dhaceen ay ummadda usoo u soo bandhigeen inay ruux dheeraysi u samaynayaan hoggaan muddo afar sano ah wax ka qaban waayey doorashada dalka isla markaana xoog iyo xoolo fara badan ku bixiyey burburinta nidaamka federaalka ee dalku doortay sidoo kale hadal jeedinta guddiga waxaa laga dheehan karaa muddo kordhin riman muddo kordhimo kale ma aha midda hadda ay sheegeen oo sagaal biloodoo saana iyo sanad iyo maxaan ku yidhahdaay eh, bar saana iyo ma aha waxaa kas waxaa laga sii dheehan karaa muddo kordhino kale ayaa ay dabada ku wadataa muddo kordhintaas koowaad ee shalay guddigu ay hadal jeedintooda kusoo bandhigeen muddo kordhintaas madaxweynaha iyo xukuumaddiisa waxay muddo dheer ku faanayeen inay wada joogeen annaga waa wada joognay isma qabqabsan isma diririn isma kandhixin hadda dad saaxiibaha oo isla shaahi caba ma ahayna waxqabadaa ummaddu ka rabtay xilaa loo igmaday mas-uuliyadaa loo dhiibay howlaa laga sugayay waa isla joognay ayaa muxuu ahaay muddo afar sano ah wuxuu ahay halhayska iyo muxuu ahaay madaxda dalka hogaamisaay ay ku hase yeeshee maalin ka mid ah